bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam waa darsigeennii labaad ee ku saabsan taariikhda saxaabiga la yidhaahdo saciid ibnu caamir walamaa markii intaqala anabiyu alkariimu nabigeennii sharafta badnaa suubanaheenii sharafta badnaa nabigeennii markii ilaa jiwaari rabbihi rabbigiisa xaggiisa markuu u wareegay wa huwa isagoo rasuulku raadin raalli ka ah canhu saciid ibnu caamir raalli ka ah dalla wuxuu ku taagnaa oo uu daa'imay saciid min bacdihi rasuulka kadib inuu yahay sayfan seef seeftaasoo masluulan galla oo galka laga bixiyey oo fii aydii khaliifatayhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam labadiisii khaliifo oo abibakar iyo cumar ahaa seef ay iyagu hayaan oo diinta islaamka sare uqaadideeda ka shaqaysa ayuu ah caasha wuu noolaa saciid mathalan tusaale isagoo u ah fariidan oo wax u dhigmo aan la arkin faddan oo ka duwan dadka oo dhan lilmu'mini mu'minka iyo wuxuu ahaa tusaale tusaale wax u dhigma aysan jirin xagga suhdigiisa iyo xaqa si ugu hiilinayo iyo taas caasha wuu noolaa mathalan tusaale isagoo ah tusaalahaasoo fariidan ee wax u dhigma aysan jirin inagu fariid baynu idhahnaa hebel waa fariid fariid waxaynu ka wadnaa wuu caqli badan yahay ama smart meesha ay af ingiriisiga layidhaha fariidka soomaaliga smart baa laga wadaa laakiin fariid waxaa weeye mid la barbar dhigoba male waa keligii faddanna waa isku mid yo wuxuu yahay lilmu'mini qofkii mu'minka alladii kaasoo ishtaraa soo gatay al aakhirata aakhiro ayuu soo gatay ama soo iibsaday biddunyaa adduunyo ayuu ku iibsaday marka dhinaca marka laga eega wuxuu ka mid ahaa asxaabtii zuhaadda ahayd ee adduunyo oo dhan aan waxba ku falaynin ayuu ka mid ahaa oo wa aathara doortay oo doorbiday mardaata allaahi raalli aanshaha ilaahay iyo wa hawaabahu alla subxaanahu wa tacaala abaalmarintiisa ama abaalgudkiisa ay wuxuu ka doortay calaa saa'iri raqabaati nafsi naftu waxay jeceshahay oo dhan waxay nafi jeceshahay oo dhan wuxuu ka doortay ridaha ilaahay siduu ku heli lahaa iyo abaalgudkiisa iyo washahawaati ljasadi iyo jidhku waxyaabaha uu jecel yahay wa kaana wuxuu ahaa khaliifata rasuulillaahi rasuulka ilaahay labadiisii khaliif oo sayidina abubakar iyo sayidina cumar waxay ahaayeen yacrifaani kuwaya og lisaciid ibni caamir saciid ibni caamir waxay u yaqiineen sidqahu runtiisa wa taqwaahu iyo alla ka cabsigiisa wayastamicaani way maqli jireen oo way dhagaysan jireen ilaa nusxihi waanadiisa iyo nasiixadiisa wayusiikhaani waxay u dheg raaricin jireen ilaa qowlihi hadalkiisa dakhala wuu u soo galay saciid ibnu caamir weeye dakhalada faacilkeedu dakhala saciid baa wuxuu u soo galay calaa cumar ibni alkhadaab cumar ibn khadaab ayuu u soo galay fii awaa'ili khilaafatihi sayidina cumar ibn khadaab khilaafadiisii iyo muddadii muslimiinta u xukumay ee tobanka sano ahayd bilowgeedii ayuu usoo galay saciid ibnu camir baa usoo geliya faqaala wuxuu ku yidhi yaa cumaru cumarow uusiika waxaan kuu dardaarmayaa an takhsha allaaha inaad alla ka cabsato fi nnaasi dadka markaad maamulayso dadka ha ka cabsanin alla ka cabsabuun walaa takhsha annaasa dadkana ha ka cabsanin fillaahi alla darti dadka hauga cabsanin yacni arrin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku amray oo oo shareecada islaamka ah dad ha uga cabsanin dad baa kaa xumaanaya ha dhihin waxaan kaloon kugula dardaarmayaa buu yihi wa allaa yukhaalifa inuusan ka dunaanin qowluka hadalkaad afka ka leedahay ficilaka falkaaga inuusan ka dunaanin waa meesha la eeday moogtahay hadda kuwa madaxda muslimiinta ka ah mus- muslimiinta madaxda u ah intaasaa lagu yaqaanaa marka la dooranayo war waxay sheegaan janna idinku ridaynaa bay dhihi janno baan idinku ridaynaa ficilkooduna marka wixii xoole eh la helana marka dambe jeebkay gashanayaan iyagu marka dee cumar shaq- waxaas ma aha laakiin haddana wuu unla sii talinayaa wa allaa yukhaalifa waa inuusan ka dunaanin qowluka hadalkaagu ficilka ficilkaaga inuusan ka dunaanin maxaa jira fa ina khayra alqowli hadal la yidhaahdo waxa ugu khayr badan maa wixii sadaqahu lficlu ficilku uu rumeeyo marka iswaafaqaan yaa cumaru cumarow aqim wajhaka wejigaaga u jeedi oo fiiri oo arrimihiisa arrimaha uu leeyahay wuxuu waxaa weeyaan arrimihooda ka fiirso yacni adimi nadara fii amrihi dadka danahooda ka shaqee weeye liman dad wallaaka allaahu ilaahay uu madax kaaga dhigay amrahu arrintiisa uu kuu dhiibay oo min baciidi almuslimiina muslimiinta ka kaa fog ah iyo wa qariibihim ka kuu dhoway agtaada jooga iyo ka meesha ugu fog jooga intaba arrimihiisa arrimahaasi hortaada ha yeelaan oo ka fikir buu yidhi habeen iyo maalinba wa axibba jeclow lahu- lahum muslimiinta maa tuxibu linafsika waxaad naftaada la jeceshahay wa ahla beytika iyo dadka qoyskaaga ah waxaad la jeceshahay wakrah la neceb la necebow lahum muslimiinta maa wixii takrahu linafsika naftaada aada la neceb tahay iyo wa ahli beytika iyo qoyskaaga wa khud tiimbo alkhamaraati moolal iyo khatar kasta jiidh wa- wa khud mukhuuro oo tiimbo oo ha iska kala reebin alkhamaraati dhib kasta dhibaad dhib weeye khamaraadku waa ashadaa'id wax kasta oo dhib ah ila alxaqi si aad xaqa u gaadho xaqa si aad u gaadho khatar kasta iyo dhibaato kasta ha ka waabanine jiidh ama tiimbo walaa takf walaa takhaf ha cabsanin fillaahi alla diintiisa lowmata laa'imin mid wax kaa sheega wax ka sheegidiisa Qa- fa qaala cumar baa wuxuu ku yidhi waman waa kuma waman waa kee oo yastatiicu awooda daalika waxaad sheegaysa yaa saciidu saciidow fa qaala saciid wuxuu yidhi yastatiicuhu waxaa arrintaa awooda rajulun nin oo mithluka adiga oo kale ah oo miman dadna ka mida wallaahumullaahu alla uu u dhiibay subxaanahu wa tacaala amra ummati muxamedin nebi muxamed ummadiisa taladeeda uu u dhiibay rajul nin adiga oo kale ah oo nebi muxamed ummadiisa taladeeda alla u dhiibay oo kale ayaa arrintaa qaban kara walaysana uusan ahayn beynahu ninkaas dhexdiisa iyo wa bayna allaahi alle dhexdiisa axadun cidina ayna u dhexaynin cidinka idinkala turjumaanaysa male alla ayaa ku xisaabin doona cinda daalika markaas kadib dacaa wuxuu u yeedhay cumaru cumar ibnu lkhadaab saciidan saciid wuxuu ugu yeedhay ilaa mu'aasaratihi inuu arrintaas ku taageero uu gacan ku siiyo wa qaala wuxuu yidhi yaa saciidu saciidow innaa annagu muwalliyuka waxaanu madax kaaga dhignay calaa ahli xims magaalada xims la yidhaha ilaa haddeer waa magaalada dagaalka ugu weyn iyo burburka ugu weyn iyo dhibaatada ugu weyn ee ka dhacday suuriya xims waa magaalo weyn waxaan filayaa waa magaalada saddexaad ee siiriyaba dimashq iyo haddii laga reebo xalab inay xims tahay magaalada saddexaad baan filayaa faqaala wuxuu yidhi saciid yaa cumaru cumarow nashadtuka allaaha alla ayaan kugu dhaariye allaa taftinnii hay fidnaynin adduunyo iyo madaxnimo iyo ma raba aniga madaxnimadana waa lagu fidnooyaa hay fidnaynin faqadiba cumar cumar yaa xanaaqay markaas wa qaala wuxuu yidhi wayxakum war gablamo mooyin wadactum hada alamra arrintan iyada ah oo madaxnimada iyo khilaafadii waxaad sudheen fii cunuqii qoorta ayaad ii geliseen uma takhallaytum canii markaasaad haddana iga iga dhaqaaqaysaan soomaha oo idaan gacani siinayn wayxakum gablamooyin wayxakumta saasaa ku fiican in lagu fasiro maxaa jira hooge haweenka yidhaahda ragguma yidhaahdaan markasta ina soo martana waan isku baraarujinaa ilaa annaga waxaan rabnaa sida ugu dhow luqada luqaduhu meelay ku kala duwan yihiin wayxakum hooga ma nidhaahno ragguma yidhaahdaan gablame ama gablama aan ahayn maliba markii oo la jilcinayo ama go-an ahayn ha dhimanina waay moogtahay go-e waa dhimasho lama dhaho go-an ahayn wayxakum go-an ahayn wadactum waad sudheen oo haada al amra arrintan oo madaxnimada ah muslimiinta madax loo noqday iyo mas-uuliyadda intaa leeg fii cunuqii qoorteyda ayaad geliseen oo dhigteen uma haddana takhallaytum canii markaasaad haddana iga kala dareeraysaan oo idaan gacan igu siinayn ood iga kala dhaqaaqaysaan miya wallaahi baan ku dhaartee laa adacuka inaanu ku daynayn buhi uma markaa kadib wallaahu madaxu wuxuu uga dhigay wallaa cumar hu saciid wuxuu madax uga dhigay calaa xims magaalada xims layidhaah wa qaala wuxuu ku yidhi alaa nafridu laka risqan mushaar ma kuu qornaade fiir meeshay ka bilaabatay innaga hadda si madax aada u noqoto maanta maalinkan maantaen joogno iyo maalin walbaba si aada madax u noqoto lacag baad bixinaysa lacag badan ayaad bixin si aada shaqa hadda maxaad ka rabtaana in mushaar badan iyo lacag dambe oo tiro badanood xaddo lacag baad ka rabtaa on meesha ilaahay darti iyo ummad horumarinteed iyo cid hadda madaxnimo u doonanaysaa waa yartahay nin walba danihiisa ayuu u raadsanayaa dadkana waa lagu maxaabsanayaa maxaabsi marka ninkan dhegeyso waa kan hadee ninkan waxaan nidhi tusaale wuxuu yahay nin kasta oo muslin ah oo xil loo dhiibo wuxuu yidhi sayidina cumar alaa nafridu laka risqan mushaar ma kuu qornaa qaala wuxuu ku yidhi oo maa afcalu bihi maxaan ku falitalo mushaarka yaa amiira almu'miniin fa ina cadaa'i waxa la iga siiyo hadda taakulada la iga siiyo min beyt ilmaali beytilmaalka taakulada hadda la iga siiyo yasiid wuxuu ka badan yahay can xaajatii baahidayda marka jagadan aan hayo waxba layguma siinayo inta idii hore ee awalba la isiin jiray un inta aan hon la isiiyo uma madaa marka laakiin hadda hadduusan maadaama aan baytulmaal iyo dadka wax wax laga siiyay aysan jirin ruuxii shaqo loo dhiibay in mushahar la siiyo arrin hadda laga soo horjeedsan kara ma ah weliba waxaa fiican in mushahar fiican la siiyo si uusan uusan wax u xadin maxaa jira waxyaabaha dadka xadatooyada ku kalifa waxaa ka mid a markuu baahan yahay saa daraaddeed waxaa habboon shaqaalaha in mushahar fiican la siiyo mushahar fiican in la siiyo kadib haddii tuugo lagu arko qoorta inta lagu dhego laga mantajiyo laga mantajiyo oo wuxuu mudan yahay la marsiiyo ayaa la rabaa wuxuu mudan yahay shareecadda islaamka u qortay in la marsiiyo haddii uu kadib gacan qaado uma markaa kadib madaa wuxuu aaday ilaa xims magaaladii loo magacaabay xims ayuu aaday hawshiisa ayuu iska watay wamaa huwa ma ahaanin ilaa qaliilun wax yar maahane wax yar markuu meeshii sii joogay xataa wafada ilaa ay wafdi ahaan ugu yimaadiin calaa amiiri almu'miniina amiiri almu'miniina cumara wafdi ahaan ay ugu yimaadiin bacdu man dad qaarkood bacdu man man qofna way noqotaa oo mufrada man qof waad dhihi kartaa man dadna way noqotaa jamcina way noqotaa marka hadda waa dad bacdu man dad qaarkood oo yathiqu bihim uu ku kalsoon yahay oo min ahli xims reer xims ayaa sayidina cumar yimideen markuu muddo magaaladii xims ninkii uu gabanarka ama barasaabka ahaa yaa dad reer ximis ah oo sayidina cumar uu ku kalsoon yahay yaa wafdi ahaan waxay ugu yimideen sayidina cumar oo madiine jooga radia allahu tacaala canhum fa qaala cumar wuxuu ku yidhi lahum iyagii nimankii wafdiga ahaa ee ee uu ku kalsoonaa ee ka yimid xums wuxuu ku yidhi uktubuu lii waxaad ii soo qortaan asmaaa fuqaraa'ikum magaalada xums dadka tabaalaysan dadka aan waxaysanin ee masaakiinta ee danyarta ah ha la ii soo qoro xataa asudda xaajatahum baahidooda si aan u daboolo aan wax u siino fiiri sayidina cumar nin walba saas dadka ha la ii soo qoruu leeyahay fa rafacuu waxay u koryeeleen oy siiyeen rafcada waxaa la yidhahdee madaxda madaxda loo koryeelaa la yidhah waa madaxda fa rafacuu waxay u koryeeleen oy siiyeen kitaaban qoraal fa idaa fiihi waxaa ku sugan qoraalkii dadka masaakiinta ahee aan waxba haysanin ee la raba in la taakuleeyo waxaa ka mid a fulaanun wa fulaanun hebel iyo hebel iyo hebel markaasay waxu ku dareen wa saciid ibnu caamir saciid ibnu caamirkii badhasaabka ahaa badhasaabkooda ahaana waxay ku dareen waxaa loo yaqaano al usar lmuxtaaja qoys qoysaska baahan ee in la taakuleeyo u baahan fa qaala wuxuu yidhi waman waa kuma saciid ibnu caamirka aad sheegaysaan waa kuma qaala wuxuu yidhi amiirunaa waa ninka annaga amiirka madaxda noo ah qaala wuxuu yidhi amiirukum faqiir amiirkiinu macaydh baa qaala wuxuu yidhi nacam haa wallaahi baan ku dhaaranaya innahu sheekadu ama arrintu waxay tahay latamuru calayhi waxaa soo marta alayaamu tiwaalu al ayaamu atiwaalu maalmo dhaadheer maalmo dha maalintaa dheer maaha maalinta maalmo badan ayaa laga wadaa maalin dheer oo tan hadda yurub iyo amerikii marka la joogo marna maalintu ay aada u dheeraanayso ma aha taas lagama wado maalmo dhaadheer maaha maalmo badan ayaa laga wadaa walaa yuuqadu aan la shidaynin fii beytihi gurigiisana naarun dab aan laga shidayn waxba laga karsanayn waxba laga cunayn fa bakaa cumaru cumar baa ooyey xataa ballalat ilaa ay ka qoyso dumuucuhu indhadiisu lixyatahu garhkiisa ay ka qoyso uma markaa kadib camada wuxuu soo qaaday ilaa alfi diinaarin kun diinaar oo dahaba ayuu soo qaaday fa jacalahaa wuxuu ku riday fii suratin qandi qandi ama qariirad maro saasoo aflaho wax lagu xidho oo lacagaha waagii hore lagu ridan jiray yuu ku riday wa qaala wuxuu yidhi iqra-uu iga gaadhsiiya calayhi amiirkiina oo saciid ibnu caamira assalaama salaan iga gaadhsiiya minii aniga xaggayga waquuluu lahu waxaad ku tidhaahdaan bacatha ilayka wuxuu kuu soo diray amiira almu'miniina amiiru lmu'miniin wuxuu kuu soo diray bi haada almaali xoolahan ayuu kuu soo diray litastaciina bihi ma xoolahan iyo maalkan si aad ugu kaalmaysato calaa qadaa'i xaajaatika baahiyahaada baahidaada ama baahiyahaaga si aada ugu gudato baahidan ku haysa iyo dhibaatooyinkaaga iyo waxay reerku u baahan yihiin oo masruuf iyo marasho iyo guri iyo waxaas aada u baahan tihiin si aad arrintaas baahidaada ugu daboosho calaa qadaa'i xaajaatika baayahaaga saad ugu daboosho jaa alwafdu haddana aan nimaadno magaaladii xums madiine ka imow jaaa waxaa yimid alwafdu wafdigii yaa lisaciid u yimideen bisurati qandigii ay kunka diinaar ku jirta ayay u keeneen fa nadara wuu fiiriyey oo wuu eegay ilayha lacagtii wuu fiiriyey fa nadara wuu fiiriyey ilayha suradii ama qandigii ayuu furay yaa laga wadaa faidaa markii uu furayba hiya suradan ama qandigan waxaa ku jira danaaniiru diinaaro lacag dahab ah ayaa ku jira fa jacala wuxuu bilaabay yubciduhaa inuu iska fogeeyo canhu isaga inuu iska fogeeyo lacagtii baashii saas isaga tuuraba wa huwa yaquulu isagoo leh innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun isagoo leh innaa anagu lilaahi alla ayaan u sugnaanay wa innaa anagu ilayhi xaggiisaan raajicuuna u laabanaynaa alla ayaana leh isagaanan u laabanaynaa waa aayad qur-aan bay kusoo aroortay markii musiibo ay dhacdo ayaa saas la yidhaha musiibo balaayo weyne markay kugu dhacdo yaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun la yidhaha kaannamaa nasalat bihi sidii isagu ay kusoo degtay naasilatun musiibo ay kusoo degtay aw xalla inuu ku soo dhacay uun bisaaxatihi xeradiisa khadbun dhibaato weyn khadbiguna waa dhibaato weyn fahabbat waxaa soo booday sawjatuhu xaaskiisii ayaa soo booday madcuuratan iyadoo argagixsan iyadoo argagaxsan wa qaalat waxay tidhi maa sha'nuka maxaa dhacay yaa saciidu saciidow maxaa dhacay waa adiga innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun lehe amaata amiiru lmu'miniina ma amiiru lmu'miniinkiibaa dhintay qaala wuxuu yidhi bal acdamu min daalika amiirulmuminiin dhintay arrin ka weyn ayaa dhacday buu qaalad waxay tidhi marka a usiiba almuslimuuna fii fii waqcatin ma muslimiintii ayaa la baabi'iyey fii waqcatin dagaal ay gaalada iskaga hor yimideen miyaa la baabi'iyey iyadana day fiqigeeda musiibada waxay u taqaana fiiri amiirulmuminiinkii oo dhintay muslimiintii oo laga oo la laayay qaala wuxuu ku yidhi bal acdamu min daalika may taasoo dhan way kasii weyn tahay qaala waxay tiri markaa kadib markii hadii amiirulmuminiinkiina lama dilin muslimiinna lama gumaadin waxay tihi wamaa acdamu min daalika marka intaa maxaa kasii weyn marka qaala wuxuu yidhi dakhalat calaya dunya dakhalat calaya ani waxaa ii soo gashay addunyaa addunyo oo lugeynaysa ayaa ii soo gashay litufsida aakhiratii si aakhiradayda ay iga fasaadiso aakhiradaysa iga fasaadiso iga baabi'iso fasaad waxaa la yidhaha sidiisa dhan shaygani wuu fasaaday fasada haada shayu haddaad maqasho waxa weeyaan shaygiibaa intuu isbedelo xaaladii uu wax faa-iidada ku lahaa intuu ka bedelmo iyo wuxuu isu bedeli ama xaalad aan faa-iidaba lahayn oo in la iska daadiyo ay tahay ama xaalad dhib keenta masalan waa caano baqay oo kale caano aada haysatay oo kaa baqay way fasaadeen way fasaadeen haddaad cabto waad ku jiranaysa marka fasaadku waa sidaas litufsida aakhiratii si aakhiradeeda iga fasaadiso waxallad waxaa ku soo dhacday oo soo degtay waxallad waxaa soo degtay alfitnatu balaayo yaa fii beytii gurigayga soo degtay qaalad waxay tidhi takhallas minha marka balaayadaa gurigaaga timid ka takhalus isdhaafi isdhaafi bay jiri wahiya iyadoo laa tadri aysan ogeyn min amri danaaniiri arrintii lacagta lacagtii la keenay arrinteedii iyo shayan waxba iyadan ka ogeyn qaala wuxuu ku yidhi awa tuciinunii awa tuciinuunanii awa tuciiniinanii ma igu kaalmaynaysaa gacan ma igu siinaysaa calaa daalika arrintaa qaalad waxay tihi nacam markuu intaa yidhi fa akhada danaaniira wuxuu soo qaaday lacagtii fa jacalaha wuxuu yeelay fii surarin qandiyo yaryara marka tii horena sura ahayd mid weyn tanna waxoogaa kolba dadku u qaybinaya fii surarin kiishash yaryara uma wasacaha wuxuu u qaybiyey calaa fuqaraai lmuslimiina muslimiintii fuqarada ahayd ayuu u qaybiyey isaguna waxba kalama hadhin marka taasna waxay sheegaysaa waraciisa iyo siduu xoola uusan yacni adduunye wuu iibsaday iyo adduunye wuu iibiyey wuxuu ku iibiyey wuu iska gaday adduunye oo aakhira ayuu soo gatay waa isagii la yidhi lam yamdi ma gudbin calaa daalika arrintaa iyada ah oo lacagtii inta loo keenay haddana uu iska qaybiyey tawiilu waqtin waqti dheer arrintaas kama gudbin xataa ataa cumaru ilaa cumar uu ka yimaado ibnulkhadaab radia allahu tacaala canhu diyaara shaami shaam wuu ka soo booqday sayidina cumar shaam ayuu soo booqday yatafaqadu isagoo indhaindhaynaya axwaalaha shaam arrimaheeda falamaa nasala bixims magaalada xims markii uu soo gaadhay uu ku degay wa kaanad waxay ahayd xims tudcaa tii lagu magacaabo al kuwayfa kuufadii yarayd kuufadii yarayd wahuwa tasgiirun lilkuufa waa kuufo oo la yareeyey macnaa kuufadii yarayd wa tashbiihun u ekaysiin weeye oo lixims xims ay biha kuufo u eg tahay waa kuufo oo kale oo xaggay tahay xaggay uga eg tahayna likahrati shakwaa ahliha dadkeeda dacwada iyo cabashada ay cabanayaan tirobadnideeda min cummaalihim dadka iyada loo soo magacaabo ee madaxda ka ah wa wullaatihim iyo nimanka madaxda ka ah cumaal iyo wullaad waa isku mid shaqaalaha dowladda ee loo soo diro iyo madaxda loo soo diro unbay dacweyn xaq iyo baatil labadaba ay ku dacweyn waa dacwo socota un waa dacwo socota un waa dacwo socota un marka kuufa ayaa kow ahayd ee xumusna sidaas oo kale saasaa kuwayfa loogu bixiyey kamaa sidii kaana uu ahaa yafcalu kuwa sameeya ahlu kuufata ahlulkuufa kuufa dadkeedu oo mar walbaba ay dacweyn jireen falamaa nar- markii nasala sayidina cumar oo amiiru lmu'miniini bihaa ku- xumus u yimid laqiihu waxaa la kulmay ahluhaa dadkeedii baa la soo kulmay oo soo dhoweeyey lisalaami si ay u salaamaan amiiru lmu'miniin calayhi isaga faqaala wuxuu yidhi isaga meesha uu weydiinaya marba waa sidaas madaxdan aan idiin soo magacaabay ka warrama madaxda sarena saasaa la rabaa inay ula socoto inay warkooda dhegaystaan maaha oo warbixinta warbixinta hadda wax laga dhegaystaa un kii adigu aada magacowday hadduu ama gobernor ha ahdo ama d c ha ahdo ama bilayska meelba qeybaha dowladda iyaga unbaa warka warbixinta laga dhegaysta dadkii waxba la weydiin maayo baynamaa ay tahay in dadka la weydiiyo oo la yidhaahdo kun waa shaqaale eh ka warrama xaalkoodu hawshooda si fiican ma u gutaan wixii lagu aaminay wixii ma gutaan xoolaha iyo canshuurta ay dadka ka ururiyaan dadka wax magu qabtaan mise mise iyaga iska cuna qabyaalad iyo eex iyo balaayo may sameeyaan waxa in la weydiiyo marka sayidina cumar halkaasuu ka bilaabay kayfa wajadtum amiirakum amiirkiinii bal ka warrama buu ihi fa shakow ilayhi soo nimankan inay dacwoodaan uun shaqadooda ay tahay maaha ay cawdaan waxay way dacweeyeen fa shakowhu way dacweeyeen fa shakow nimankii ree xumus waxay dacweeyeen hu saciid bay ilayhi sayidina cumar oo amiirulmuminiinka ayay ku dacweeyeen oo maxaad kaga dacwoonayntaan buu yidhi wa- wadakaruu waxay sheegeen arbacan afar shay oo min afcaalihi ficilada uu sameeyo ay ku dacweynayaan oo kullu waaxidin mid kastoo afcaashaa ka mid ihi acdamu ay ka weynan badan tahay min alaakhari ka kale ay ka weynan badan tahay afar waxyaalahoodoo kala daran ayay ku dacweeyeen cumar wuu u yeedhay marka fa- fa- qaala cumar wuxuu yidhi fa jamactu waxaan kulmiyey beynahu saciid ibnu caamir iyo wa beynahum nimankii ka dacwoonayay ayaan kulmiyey wa dacawtu allaaha ilaahayna waxaan baryey allaa yukhayiba inuusan hoojinin uusan igu qadinin waana ku geldaraysanin dannii malahaygii fiihi aan ka malaysanayo ninkan arrintaas inaynan noqonin hal bacaad lagu lisay fa kuntu waxaan faqad kuntu waxaan ahaa buu yihi cadiima thiqati kalsoonida aan ku qabo mid ay weyn tahay bihi saciid ibnu camir aan ku qabo falamaa asbaxuu cindii markay agtayda noqdeen hum nimankii dacwoonayey ee odayaashii ilkaxaydha ahaa ee ee- ee ree ree kuufa ee wuxuun- waxaan u jeedaa ree ximis iyo wa amiiruhum amiirkoodii qulta waxaan idhi maa tashkuuna marka ii sheega maa maxaa tashkuuna kaga dacwoonaysaan min amiirikum amiirkiinii qaaluu waxay dhaheen laa yakhruju ninkani ma soo baxo ilayna nooma soo baxo xataa yatacaala annahaaru ilaa maalintu ay kasoo dheeraatay barqin ka gaadho ma soo baxayo dadka uma soo baxayo dadka ma qaabilayo sayidina cumar wuxuu yidhi qultu wa- qul- faqultu waxaan idhi wamaa taquulu maxaad leedahay marka fii daalika arrintaas maxaad ka leedahay ood kaga jawaabaysa yaa saciidu saciidow fa sakata saciid u aamise qaliilan wax yar buu aamusay uma qaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay innii anigu kuntu waxaan ahaa akrahu mid kahanaya ama karaahiyeysanaya ama neceb an aquula daalika inaan arrimahaa sheeg sheego waa necbaa buu yidhi mana jeclayn inaan sheego amaa mar amaa mar waaye wa innahu in, in arrintaa la sheego laabudda minhu meel laga mara mid aysan jirin hadduu yahay laabuddada waxa weeyaan wax meel alla meel aada uga maaxad aad ka marto iyo meel aad uga maagto iyo meel aad uga leexato midna aad lahayn baa laabudda minhu la yidhaah amaa marba wa innahu arrintaasi laabudda minhu mid ay tahay meel laga mara aysan jirin oo lagu qasban yahay in la sheego fa innahu arrintu waxay tahay laysa liahlii aniga reerkayga khaadimun qof u shaqeeya ma leh qof u shaqeeya ma leh malaha islaantuna umul i waxba ahayd fa aquumu fii kulli sabaaxin subax kasta waan toosaa fa acjinu lahum markaasaan cajiinka u sameeya cajiinahum cajiimkoodii anaa reerka u sameeya uma atarayatu qaliilan in yar baan sugaa xataa yakhtamira ilaa een, cajiinkii uu ka khamiiro uu ka karkaro wo- marka waxaa canjeerada la sameynaya inuu karkaraa la rabaa maaragti garhoodhna waa la yidhaahdaa uma akhbisuhu lahu markaasaan yaan u dubaa anaa u dubi rootiga anaa u dubaya iyaga carabta waxay samaystaan baha la yidhaahdo khubsi ayay samaystaan inaguna canjeerana waa canjeeroodeenna iyo kale uma atawada-u markaasaan weyse qaataa wa akhruju linaasi markaasaan dadka usoo baxa marka caruurtan wuxuu karkarsadaa buu yidhi "Oon canjeerada u dubtaa ilan khaadim iyo waxba toona ma lihi qaala cumar wuxuu ihi faqultu waxaan idhi tan bal gartay wamaa tashkuuna minhu aydan maxaa kalood kaga dacwoonaysaan qaaluu waxay dhaheen innahu laa yujiibu uma jawaaba axadan habeenki hab- axadan cidna bileyli bileylin habeen habeenkii maalin haddaad intaasoo goor u timaado ma ku qaabilay dheen habeenkii dadka ma qaabilo qultu waxaan idhi wamaa taquulu fii daalika taana maxaad ka leedahay yaa saciidu saciidow qaala wuxuu yidhi innii anigu wallaahi baan ku dhaartay kuntu waxaan ahaa akrahu mid necab an uclina inaan caddeeyo haadaa kaas aydan haddana maxaa jira haddii laakiin lagu qasbay fa ana anigu qad jacaltu waxaan siiyey annahaara maalintii lahum maalintii baan- maalintii iyagaan siiyey walleyla habeenkiina lilaahi alla ayaan siiyey casa wajal marka salaad baan ku jiraa marka ay qaylinayaan qultu waxaan idhi haddaan ahay sayidina cumar wamaa tashkuuna minhu aydan haddana maxaad kaga dacwoonaysaan qaaluu waxay dhaheen innahu laa yakhruj nooma soo baxo ilaynaa annaga yowman fi shahri bil kasta hal maalin iyuusan maalinta dhanba soo baxaynin wuu iska fasax qaadanayaan qultu waxaan idhi buu yidhi wamaa haadaa muxuu yahay maalinta aadan soo baxaynin qaala wuxuu yidhi sidaad ogtahay aan hor u sheegay laysa lii khaadimun qof annaga shaqaalahu noo shaqeeya melihin ya amiira almu'miniin waxaa kale walaysa cindii hiyaabun dharna ma qabo hayra alatii calaya tan hadda aan qabo maahane waxaan ku bedesho xataa ma haysto fa ana aqsiluhaa marada ayaan maydhaa fi shahri bishii maratan hal mar wa antadiruhaa waan sugaa xataa tajifa ilaa ay iga qalasho uma markaasaan akhruju ilayhim usoo baxa fii aakhiri nahaari maalinta gelinkeeda dambe ayaan usoo baxa marka waxaa weeye Eh, taasna waxa weeyaan waa waa midii saddexaad marka dariskana intaasaan ku daynanaa wasala allahu wasalam calaa sayidina maxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam